ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo garabsanayo ciidamada amisom qaybta burundi safarfay ayaa qabtay tuulada ceelbaraf iyo deegaanada ku xeeran sida miirtuugo caadley califool dheere ayay gacanta ku dhigeen saakay subaxnimadii sida aan ka warqabno wax dagaal ah oo iska horimaad ah oo ka dhacay ma jiraan wax dhiigoo ku daatana ma jiraan sida aan ka warrayno al-shabaab baa toos u maamulayay laakiin sidaad ogtaaba mukhaabaraad badan ay haysteen markay ogaadeen in lagu soo wajahan yahay ayay ay balneeyeen miya goobahaas ay ewel joogi jireen dadku waa ka warhayaan dabcan oo waa soomaalidu waxba iskuma seegana marka laakiin wax barakacoho weyn oo hadda ka dhacay ma ogin marka maanta afar iyo labaatankii bisha inay kaan filayaa febraayo waa maalin taariikhiya ku dhawaad todoba sanay haysteen meeshaas wuxunayna ula macaamilayeen dadka shacbiga soomaaliyeed ee meeshaas ku nool bil kasta in xoola digri laga qaado oo waa seke la leeyahay dadku naf bay ahaayeen laakiin wax walba bilaabay leeyihiin iyo dhammaadee adiga hadda unwaa laga qaada culeyskaasu maanta waa daayay saasaan kasaan ogi dhinaca galbeed waxay ku sugan yihiin meesha la yihahdo fido hadday webigaa webigaa webiga shabeellaa mara degmada marka barya u raxsin waayo degmadu marka sida keliga shiinaha dameeco rasdheere fiidow maquudaale taasli waa ku dambeeyaan oo dhinaca galbeeda degmada mahadday